bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhduna ay ku astaysan tahay labaatan iyo kowda bisha seteembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka aynu ka helayna dekada weyn ee magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan inay ka soconayso munaasabad xilka ay kula wareegayso shirkad laga leeyahay dalkaasi turkiga taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay si ahdaa loo hadalhayay shirkadan laga leeyahay dowladda wadankaasi turkiga ayaa waxaa la tilmaamay inay la wareegayso habsamo socodka shaqada dekada weyn ee magaalada muqdisho xilli hore ay shirkadaha turkiga mid kamid a ula wareegeen maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho munaasabada ka soconaysa dekada weyn ee magaalada ayaa waxa laga dareemayaa wadooyinka gala dekadaasi oo gebi ahaanba ay xireen ciidamada dowlada federaalka ee soomaaliya iyadoona munaasabadu lagu wado inuu ka qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shaqaalaha ka shaqeeya dekada weyne magaalada muqdisho iyagoo u badan xamaaliga ayaa waxa ay sheegeen in maalintii shalay ahayd lagu wargeliyey inaysan soo shaqategi karin subaxnimada hore ee maanta oo ahay axad taasoona sabab looga dhigay xilla wareegidda shirkadaasi wixii warar ee kusoo kordha waxaad kula socon doontaan khiyaartaaynu jecelnahay wararka dambe ee raadiga wardheer ah haddii allaha awoodala laga helo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa baaq waxa uu diray beesha caalamka asigoona ugu baaqay in dowladda federaalk ee soomaaliya laga gacasiiyo sidii labada sane ee soo socota loo gaari lahaa waxyaabaha lagu haminaya in la gaaro ay qeybta ka tahay doorashooyin ka dhaca gudaha dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay haddii beesha caalamka si dhaba isu garab taagto dowladda federaalk ee soomaaliya ay dowladda la imaan doonto istaraatiijiya horumar leh oo ay ku tillaabsato muddada kooban ee u hartay haatan beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay sii waddo isgarabtaagidda soomaaliya maanta in yar baa inoo harsan abaalkiinna ma iloobi doonno soomaaliya waxay noqon doontaa xubin firfircoon oo beesha caalamka ku tashan karto uguna noqon doonta hormuudyada jira caalamka mid ugu firfircoon ee soo celinta ama ka qayb qaadashada nabadda iyo horumarka caalamka soomaaliya maanta marxaladda cusub ee u dhalatay ee ay ku soo tallaabsatay labadii sano hore labadan sanona ay u diyaar garowday in ay sii dhaqaajiso waa mid mudan in muhiimad la siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale baaq u diray xukuumadda soomaaliya asigoona kula dardaarmay inay adkeeyaan ayna ilaaliyaan xasaanadda ay leedahay ay leeyihiin madaxda sare ama madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ay ugu horeeyaan mudanayaasha baarlamaanka ah xilli dhowaan lagu xamanayay hay-adda amniga qaranka gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ay xabsiga dhigtay mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena wada shaqayn wanaagsan ay la yeelato mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya xukuumadda waxaan kula dardaarmayaa inay wada shaqayn joogto ah la yeelato golaha shacabka soomaaliyeed isla markaana u hoggaansato dastuurka ku-meelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka annay ilaaliso haybadda dowladnimada iyo haybadda mas-uuliyiinta dowladda oo ay ugu horrayso xasaanadda baarlamaanka federaalk ee soomaaliya hadalkan ayuu ka sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka soomaaliya ee shalay ka dhacday xarunta golaha shacabka ee gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambuloolshe oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o ed ayaa waxa uu tilmaamay kana warbixiyey sababihii la xiriiray xilka qaadistii ay ku sameeyeen golaha xukuumadda soomaaliya sambaloolshe ayaa sheegay in arrinta ay ahayd mid la siyaasadeeyey sida hadalku u dhigay waxa uuna sheegay markii hore inuu dhexda ka soo galay sheeg siyaasadeed oo wareegaya waxaana arrintaasi uu ku tilmaamay in siyaasad ka dhexaysay dhinacyo iska soo horjeeda uu dhexda ka soo galay arrintan ee u muuqato mid siyaasadaysan horta waxaan aaminsanahay in waxa oo dhan ay iska salfadeed yihiin go-aan aan laga fiirsan uu yahay waxaan aaminsanahay go-aan siyaasadeysnaa inuu ahaa laakiin dabcan golaha wasiiradu markii horeba ayaga kalsoonigii siiyey haddana hadday la noqdeen sidii markii hore umahadsan yihiin ayay haddana umahadsan yihaan wax hadda shita anigu ma ark waxaan aaminsanahay in berlaxawsi looga raadsanayay baarlamaanka ama dagaalo siyaasadeed oo la saadaalinayo ama tuhun dagaalo siyaasadeed oo jiray darteed oon si oon shaag wareegayn inaan dhexdooda dhexdooda usoo galay go-aanku go-aan iska siyaasadeed u ahaa marka qaarkood marka lai sheegay dooda golaha wasiirada ee ay soo jeedinayeen ama ay ayagu ku doodeen inay xilka iga qaadeen cabsiya ku salaysneed oo sida madaxda sare oo qaarkood ay sheegto ninkan haddaana iska qabanin annaguubana xirxirayaa dooda waxaa jirtay dhanka kale wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay eed loo soo jeediyoo la xiriirtay mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo xabsiga dhigay waxa uuna sheegay inaysan waxba kama jirin hadallada sheegaya inuu ka biyadiiday guddi ay usoo direen xukuumadda soomaaliya kaas oo kala xaajo lahaa sii deynta ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wallahi horta anuu xildhibaanna ma xirin hay-aduna intay ka tashatay xildhibaan la xirin mudii shilku si accident oo xiriga xildhibaanka ku dhacay arrinkaas oo hoynta orgoga ka weyn arrin ayay iska aheeday oo some sort of xoogaa lagu lagu beer laxaabsanayo madaxa xildhibaanada waxaas waa been waana kutira kutarinta suuqa ergo inta ra-iisul wasaare uu iisoo diray igala hadashay oo iga codsatay ama iweydiisay inaysan siida xildhibaan ma jirin xildhibaan xiritaankiisu muddaba maba ahaynba daqiiqadu ahaa markiiba markii lay sheegana waa la sii daayay runtii wax anigu aan ka dambeeyey ama aan qorsheeyey marnaba ma ahayn sidoo kale samboloosh ayaa wax laga weydiiyey caburin la sheegay inuu ku hayay bahda warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxauna sheegay marka xilka uu ka degaya waxyaabaha sida gaarka uu kaga dardaarmi doono inay tahay in gacanta lagu qabto warbaahinta maadaama sida hadalka uu dhigay inta badani ay buunbuuniyaan hadallada maleeshiyaadka al-shabaab gaar ahaan madaxdooda sare waxa uuna tilmaamay waxyaabaha caqabada koowaad amniga ku ah inay tahay warbaahinta waxaan keliya on ka dardaarmi doono markii aan meesha ka tegaya waxay tahay mediaha in si adag loo xakameeyo mediahu waa hubka keliya ee al-shabaab ee adow cadowga isticmaalo oo propaganda ah marka maalin kasta codka calidheere ama codka godane ama hadda godane ka xilka kala wareegay ay si furan tobanka milyan oo qof ee soomaaliyeed si furan saacad dheer ay ay ay ay kula hadli karaan ay codkooda ugaarsi karaan ku mobilisgaraysi karaan howlgalladooda warbixintooda sidai doonaan ay ay ugu soo bandhigi karaan dadkay ku qalqalgelin karaan intimidate garayn karaan runtii arrinkaas waa arrin xun waana og tihiin dowladuhu markay burburaan haddii aan tallaabin adag la qaadin oo aan la xakamaynin mediyaha
cabduqaadir nuur city guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay hakadka ku yimid howlgalkii badweynta hindiya ee ka soconayay qeybo ka mida gudaha gobolkaasi kaasoona meesha looga saarayay goobaha ay weli kaga arrimayaan gudaha gobolkaasi maleeshiyaadka al-shabaaba cabduqaadir siidi ayaa tilmaamay in sababaha hakadka geliya ay tahay codsi kaga yimid dhallinyarada ka barbar dagaalamaysa kooxaha uu ku sheegay inay yihiin kuwa kasoo horjeeda nabadda uula jeeda al-shabaab waxauna tilmaamay in codsigaasi ay tixgelinayaan maadaama dhallinyaradu ay yihiin kuwa la qalday cabduqaadir nuur siidi ayaana dhanka kala carabaabay in si deg dega uu ku bilaabo doono howlgalka meesha looga saarayo al-shabaab asigoona tilmaamay inay tegi doonaan maalmaha soo aadan gudaha degmada baraawe oo haatan saldhig
howlgalku ma istaagin laakiin waxaa la rabaa maadaama dad badan ay soo dhiibayaan oo nimankii al-shabaab defectors wax la yidhaahdo ama al-shabaabka raggii oo maskaxdii qalbiga laga xaday ilmaheena wax naga hortaagan malaha godan had intimis yuusan dhiman kumankiisi inay yeelaan waa ognahay laakiin arrimo oo ka yimid codsi oo dhalinyaradii oo maskaxdii qalbiga laga qalday laga xaday oo nimanka khawaarija argixisada ay kaga xadeen oo yidhi waa soo waa soo dhiibaynaa meelaan soo marno ayaan u baahan dagaal hadduu socdila qofka soo dhiib may soo dhiibi karo saas ayaan u hakinay inta ugu badan marka hadda maxaan ku kulis waxaan rajaynaynaa baraaw inaan gaari doono insha allah howlgalka waa bilaabanaya si u dhaqsiya badan sidoo kale cabduqaadir nuur siidi waxa uu ka hadlay maleeshiyaad maalmihii lasoo dhaafay iska soo dhiibaya qeybo ka mid ah deegaano ka tirsan gudaha gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab dagaalo looga saaray waxa uuna tilmaamay in ay doonayaan dhallinyarada kasoo goosanaysa al-shabaab inay bulshadooda ka mid noqdaan gaar ahaanna ku biiraan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya si ay kaga qayb noqdaan kooxaha dagaalka lagala soo horjeeda kooxda al-shabaab ee iyadu ka mid ah ururweynaha al-qaacida
ayaa soo dhiibaya sagaal dhalinyaro ka soo baxday shabaab oo hadda la raba in la cafiyo degmada quryuley shalay toddoba a soo dhiibtay usbuuci hore buula waxaa iska soo dhiibay nin amiir oo sheekh xuseen la yidhaahdo iyo rag badan oo shabaab ka tirsanaan jiray kasii horena waxaa soo dhiibay shan iyo toban kale adugu maxaan ku dhaha ilaa iyo boqolaal saddex boqol iyo washii ay hadda marayaan dadka soo dhiibay inta hadda la xoreeyey kutuare iyo buulo iyo iyo ilaa iyo qabtalaal iyo maxaan ku dhahdaa iyo galweyn iyo waxaan ku yidhi hadda waxaan rajaynaynaa dad badanaa soo socda xiriiro badanaa jira marka dadkii bartiin lala gaaro maaha inta soo dhiibaysa jaanis ayaa la siinaya maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk sooma madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo golaha wasiirada uu shir guddoomiyaheeda doctor cabdiweli sheekh axmed maxamed ra-isul wasaaraha dowladda xukuumadda federaalk soomaaliyeed ayaa yidhaha afartan iyo shan casho la siiyey toban casho waa dhamaa soddon shan casho hartay soddon iyo shantaas inaan maxaan ku rahdaa runtii inay isku soo dhiibaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna wasiirka awqaafta iyo diinta ee xukuumadda soomaaliya ridwaan xirsi maxamed haatanna kusimaha ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka dalbaday bahda warbaahinta inay ka shaqeeyaan soo celinta nabadda iyo sidoo kale isu keenidda dadka soomaaliyeed halka uu sidoo kalena kaga digay inay ka qayb qaataan burbur iyo dib u dhac ku yimaada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo haatan u muuqanaysa mid dhismaysa ridwaan xirsi maxamed hadalkiisan ayuu ka sheegay kulan habeennimadii xalayaha gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya ay ku yeesheen golaha xukuumadda kaasoona looga hadlayay ahmiyadiisa gaar ahaaneedna ay ahayd dhanka ammaanka iyo sida loo adkay karo xilli muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada ay ka dhacayeen falal aan wanaagsaneyn kuwaasoo qayb ka aha dilal qorshaysan oo iyo sidoo kale weeraro lagula kacayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya guud ahaan waxaan kula talinayaa waan u soo jeedinayaa warbaahinta in aad ka shaqaysaan qarankan waa qaran dhismaya weeye maadaamuu qaran dhismaya yahay waxaa loo baahan yahay inaynu gacanta ku wada qabanno in aynu ka shaqayno waxyaabaha wanaagsan oo kobcinaya habka horumarka iyo dibudhiska dalka in laga fogaado waxyaabaha perceptionka ah ama mala awaalka ah oo aan xaqiiqada ku dhisnayn taasna runtii waxaan jecelahay inaan aan u soo jeediyo saxaafadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa dhowaan sidoo kale ka dhawaajiyay in warbaahinta ay ka shaqeeyaan dhinaca ammaanka iyo soo celintiisa halka ay ka buunbuuni lahaayeen waxyaabaha aan waxba ka soo kordhinaynin dalka warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynana waa maxamed nuur amiin soo saaraha warkoo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo